bismillaah alxamdu lilaah hanaau lilaah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waftax calayna bimacrifati alcilm xasin akhlaaqana bilxilmi wasahil lana abwaaba fadlik wanshur calayna min khasaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin rabbi callimna minhu maa jahilna wadakirna minhu maa nasiina waa dersigii labaatan iyo lixaad min kitaabi nuuri اlyaqiin fii siirati sayidi اlmursaliin sala allahu calayhi wasalam waxaan ku soo jirnay qaswadii la dhihi jiray uxud qaswat uxud sanadkii saddexaad ee hijrada taas baan soo marayn ayb waxaan ka qaadaynaa marka insha allahu tacaalaa meeshay inoo sii joogtay markii khaalid bin weliid raggii rumaadda ahaa gadaal kaga yimid ee intii meesha ku sugnaatay uu laayey taas baa laga hadlayaa waynu soo marna dadkii sugnaaday marka oo aan isdhaqaajin nebiga dagaalkii uxud waa innagii soo marnay abudalxa al ansaari koow kaas waa isaguu ka mid ahaa nin kastoo meesha mara nebigu wuxuu lahaa oo la sii cararaya leebabka war u daadi ninkaan ninkaan u daadi ayib wa miman habata halkaasay inoo maraysaa wa miman waxaa ka mid ahaa habata sugnaaday oo aan cararin sacad bin abi waqaas fakaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa yaquulu kii yidhaahda nebigu wuxuu dhihi jiray wuxuu dhahayay irmi gan sacad sacadow leebka ku gangaalada abiga waa ummi hooyada iyo aabbahay hal lagugu furtay idama leh waa ninka keliya waxaa layidhi dadka wuxuu ku jiraa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi wuxuu yidhi weligay ma maqal nebigo qof aabbihii hooyada u kulmiyo yidhi hooyadaiyo aabbahay ha laguu furta nebigu dhahayo sacad mooyaane waa kow horta sacad waa kaas waxaa dhacday wuxuu yidhi intaan nebiga hortiisa fadhiisaan saa u ganaya leebabka waar nin laga cararee dee raggii kale carareen ilaahu leebkaas yaa leebkaadaas ilaahu cadowa ku dhufaman dhahayabiir nebiguna wuxuu dhahaya allaahuma istajib lisacd ilaahu sacad ducadiisa aqbal ilaahu toogashadiisa toosi ilaahu ducadiisa aqbal sacad wuxuu ahaa ragga la yidhaha mujaabu dacwa saxaabada ducadooda la aqbalo aan isha loo marmarinba niman reer kuufaaba barasaab inta looga dhigay markay soo dacweeyeen oo eeda beena ay ku soo sheegeen oo sayd cumar soo diray rag arrinta soo baara oo kuufa iyo dhulka soo mara qoladii ay u tagaanba waxay dhahaa ninkaas annagu khayr baan ku ogna hal nin baa wuxuu yidhi waxa weye ninkaan cadaalad wax nooguma qaybsho xukunka gar cadaalada ma noqo dhowr arrimoodba ku eedeeyey arrinkaas sacad markuu soo gaaray wuxuu yidhi ilaahw ninka saa iga sheega hadduu beenaalo yahay cimrigiisana dheeree faqrigiisana dheeree daa'imi araggiisana qaad indhaha ka tir fitanna ilaahu mid u bambaxa ka dhig ninka waa indhabeelay waa faqiiroobay da'diisu waa weynaatay isagoo shayba oo indhuhu galkooda soo dhacayna gabdhaha dariiqyada maraya u istaagay markaasuu dhihi jiray sheikhun kabiirun maftuunun nin duqo weyn oo la fitneeyey baan hayo asaabatnii dacwatu sacad habaarkii sacad baa igu dhacay wuu dhihi jira sacad waxaa la yidhi sacadow ducadaada adiga waa la aqbalaaya maxaa dhacay saxaabada kale si aan ahayn wuxuu yidhi weligay afkayga ma gelin luqmad ilaa waxaan aqaanay min ayna jaa'at wa min ayna kharajat meeshay ka timid iyo meesha ka soo baxday afka xalaal waxaan ahayn xalaal waxaan ahayn afka ma saaro isagii baa waagii dambe indhabeelay sacad taas waxaa lagu yidhi ilaahay maa berida ilahay indhaha in kuu socosho waa ogtahay in haddaa ilaahay berida kaa yeelaya kaa wuxuu yidhi qadaa'ullaahi axabu ilaya min basari ilaahay qadaha xukumay sidaan baan ka jeclahay buu yidhi aragoo la ii soo cesho ilaah baa saan gartay aniga tan xaggayga waxba wuxuu yidhi welbahaariguma jiro wa minhu waxaa ka mid ahaa dadkii noocaas ahaa oo sugnaaday maalintaas uxud sahal bin xunayf wa kaana wuxuu ahaa sahal bin xunayf min mashaahiiri saxaarumaati dadka tooglayaasha ah toogtayaasha ah kuwooda caanka ah nadaxa can rasuulilaahi nebiga xaggiisoo kaga sayray binabli leeb kaga difaacay leebabku gaalada ku sayrayay xata infaraja canhu nnaas yaa ilaa dadka uu nebiga ka ceshay boqollada soo yaacdaba inta saa ugu sayro bay gabanayaan ilaahasaa kusoo daadanaya wa minhum waxaa ka mid ahaa dadka kaloo sugnaaday abu dujaana ninkii la dhihi jiray waa garataan filaya simaak binu kharashata alansaariyu waay tatarasa calaa rasuulillaahi waay nebigu isku dul gaashaama gaashaanka baalka saas layskaga dhigo wax kugu soo dhacaya gaashaanka ah oo kaloo nebiga u noqday saasuu nebiga iskugu yaa horgudbe fasaaran nablu leebabku waxay ahaayeen yaqacu calaa dahri isagay ku daadanayeen dushiisa leebabka isaga dhabar kaga daadanaya walhal huwa munxanin isaguna sidaas isku soo qallocinaya xataa kaura fiih leebkii nebiga lagu soo tuuraba isagaa isku dhigaya ilaa ay kaga tirbateen waay jacaylka saxaabada nebiga ay jeclaayeen halkan ka baro ninkaasna saasuu ah wa kaana yuqaatilu wuxuu ahaa mid ka dagaalama cani rasuuli nebiga xaggiisa sala allahu calayh wasalam ziyaadatu bnu sakan ninka la dhihi jiray xataa asaabad ilaahay ka asiibtay aljiraaxu dhaawacyadu maqaatilahu makaanu dilidyaalkiisa meelaha qofka haddii lagu dhufto naftu ka dhacdo halbooliyaasha khatarka ah muqaatil meelaha qofka makaanu dilka ah ilaa in leebabku kaga dhaceen fa amara bihi nebigu wuxuu yidhi iisoo dhaweeye ninka lawaa dhacay fa udniya minhu nebiga loo soo dhoweey wawasadahu nebigu wuxuu barkin uga dhigay qadamahu gomadiis nebigu saasuu taagan yahay halkaa lugtaydaa barkin ka dhiga yidhi ninka waa dhaawac xataa maata ilaa uu ka dhintay haye ninkaasna waa qaadatay waqad asaabahu waxaa asiibay nebiga calayhi salatu wasalaam shadaa'idu cadiimatun dhibaatooyin daran taxamalaha waxaasoo dhan iyadoo aan la marin baa ilaahay gaalada hal mar baabin karaa muslimiinta waxaa la rahaa iimaankooda inay ka run sheegayaan iyo inay diinta u huraan nafya maal ya inay sameeyaan dhibaatooyin badanoo taxamalaha nebigu qaaday bimaa acdaahu llah buu ku taxamulay wixii ilaahay nebiga siiyey oo min ahabaati sugnaansho ah geesnimo faqad aqbala waxaaba soo qaabilay ubayi binu khalaf nin la dhihi jiro gaal ah yuriidu xaalow doonaya qatlow nebiga inuu dilo nin baa isi soo qotomeyey oo soo socday ninkaa wuxuu rabaa nebiga inuu dilo ubay ibnu khalaf baa la yidhahdaa fa akhada calayhi salatu slam nebigu wuxuu qaatay alxarbata eebadii birti miman buu ka qaatay kaanuu macahu maciise ahaa wa qaala wuxuu yidhi khalluu dariiqahu waddada u banneeya soo lama celin waayin ka leexda hay soo aadee ninkaani wuxuu ahaa nin dhib badan buu ahaa xaaris binu simah baa eebada laga qaaday iyo zubayr binu cawaan baa laga qaaday ninkii la doonaba ha laga qaado nebigu ka bayrayo markaasaa halkaas dhuunta ah agteeda kalxamaha uu kaga dhufta nebigu markaa waa isagii qayliyey markuu ku dhuftay khalluu dariiqa bay falamaa qaruba minhu markuu nebiga usoo dhowaadaa nebigu darabahu ku dhuftay darbatan hal ku dhufasho kaanad noqotay sababa halaakii miduu u halaagsamo u dhintay walxaluwa raaji ya mn maanta waa dhintay isagoo cadowgaas isagoo sii socda xaggaasaa dhaawiciisa loo qaado macnaha markii meesha naftu kagama dhicin weliba ninkaani wuxuu sameeyey markii ku dhacdayba wuxuu yidhi qatalanii muamed qatalanii wallahi muxamed walla maxamed maanta waa idil markaasaa kuwii la socda gaaladaa waxay dhaheen caqligii baa kaa taga bay dheheen warniya waxba kuma gaarine nafta isku celi baa la yidhi waxba nabar yar baa ku gaarayn wallaahi wuxuu yidhi dadka reer majaaz suuqa weynaha caankaha oo dhan oo carafo u dhowaa waxay u dhacday ku dhacaan lamaatuu ajmacuuna waa wada dhiman lahayn waxaan hayaaba yidhi xog maka markaan joogay yaa inuu maxamed soo yidhi anaa dilaya waa ninkii yaantii ninkii cumraysanaya saxaabigii wuxuu lahaa maanaa maadaa maqlay nebigaoo dhahaya anaa dili doona waay marka awal ba wuxuu yidhi waa xogtana waa hay arrintaas soo dhaaf intaa markay dhacday walam yaqtul rasuulullaahi nebi moxamed maba dilin weligeed sal alla alay slam hayraho ninan kaa ninaan ahayn laa fii haadihi alqaswati duulaankan iyo dagaalkan walaa fii hayraha dagaal kale midna halkan nebi halkan nin oo nebigu gacantiisa ku dilay waa ninkan xadiid baa jira marka odhanaya yaa ishtada qadabullaah ilaahay caradiisa wuxuu ku dul darnaat nin alaa rajulin yaqtuluhu rasuula ninka nebi maxamed dili doono wala kaa ayaan daraa ku dhacday cara ilaahay baa ku dul darnaatay waa ninkan waa saxiixaynka xadiidka aa soo garanaysaan soo dhaaf wa kaana abu caamir ninkan barta horeyna waa u soo qaadeen abu caamir arraahi wadaadadii hore u ahaayo nin diinihii hore iskaga cibaarayso ahaa waa ninkii xandalo dhalay xandalihii malaa'igtu dhaqi doonto markuu shahiido aabbihii weeye wiilkay aabbihii waa kala fog yihiin abu caamirkan isagu gaalnimo ku dhiman doonaa meesha ruumbu inta u cararay markii maka la furtay meelkauu gaalnimo ku dhiman doonaae abu caamir arraahib baaqad xafara qoray xufaran xufran god waqadaha dusha wuxuu kaga daboolay wax maaragtay dabool ah waqadaha waana qariyay haddaan dabba holqosdid hadduu afka wax ka saadho dee dirin meesha iska taallaa moodaysaa soo maa muxuu u qoday liyaqaaca fiiha inay ku daataan almuslimiina muslimiintu hantaqdaas yaa wadnuhu go'o tay lugta waho lagu dhacdo cadowsana fawaqaca rasuulu nabigaa ku dhacay meeshii sala allahu alay wasalam fii xufratin oo minhaa marka xufaran iska dhi minhaa mar hadduu yidhi qad xafara xufaran godad badan buu qoday balaayo wada aas mid baa nebigu ku dhacay marka fauqmiya caleyh nebigu waa la miir daboolo calayhi salaatu salaam wakhudishat waxaa la garaafeeyey rugbatahu labada lowna nebiga markaa bawsha lugta lagu dhaco lugyahan waxbaa gaaray labada lowna nebiga waa la garaa garaafaa ka gaaray dhaawaca iska dhex waaye faakhada muxuu yidhi caliyun biyadih sayid cali baa gacanta saa usoo qortay warafacahu dalxatu bnu cubaydillah dalxana kor buu usoo u soo hinjiyey wahumaa labada ninba miman bay ka mid yihiin sabata sugnaadoo lugaha dhulka ku adkaysay maalintaas xata stawaa ilaa nebigu ka sidaas bay ahayd horey u soco xata stawaa qaa'iman ilaa nebigu ka ekaaday mid taagan xalihi nebi meesha waa laga soo saara faramaahu markuu arag faramaahu misna waxaa soo toogtay nebiga cutbatu bna abi waqaas sacad bin abi waqaaskan geesigaayoo nebigu leeyahay aabbaha iyo hooyada ha laguu furto waa nin la dhashay oo isagu aan islaamin arag labadaa nin say u kala fog yihiin midna nebigaa le aabbaha hooyada ha laguu furto wixii leeba halkan uu kaga reebayaa nebiga cutbatu bna abi waqaas baa wuxuu ku soo niishaabay bixajarin dhagax markuu arkay nebiga godka in laga soo saaray dhagaxaasoo kasara jabeeyey rubaaciyatoo nebiga dhoolkiis fool iyo dhool iyo mici baa kala jira mogta kan u dhexeeya yaa halkaasuu kaga dhufto fatabicahu ninkaas saas wey waliba waa waa dhoolka kaa hoose wey bushintana waa dilacday ilga waxaa ka sokeeya bushinta moogta bushinta nabiga waxbaa gaaray calayh salatu salaam waaye sidaa markay dhacday fatabicahu waxaa ninkii dabagalay nebiga soo toogtay macnaha ku soo tuuray xaadib bin abi baltact faqatalahu waa dil ninkii waa la dil markuu arkay saxaabiga nebiga waxa lagu sameeyey wuxuu ku yidhi nebi allow xaggee ninkii waxaan kugu dhuftay aad markaasuu yidhi dhinacii buu nebigu u sheega u ishaara waa orday buu yidhi ka daba tegey seef baan kusoo dhuftay kow faraskiisiiyo seeftiisana waa soo qaatay markaan dilay nebigiina waa u imid markaasaa nebigu uu yidhi radiallaahu canka radiallaahu canka laba jeer saxaabigii baa lagu yidhi soo dilay kii nebiga wax ku dhuftay yaa intuu halushu halkaa markay maras sida isla socoto cajiibe washaja waxa kaloo daqray wejhu nebiga wejigiisa maalinta uxud calayhi salatu wasalaam nebiga wejigiisa cabdullaahi binu shihaab azuhri cabdulaahi binu shihaab azuhri baa daqar ku dhuftay nebiga waaya ninkaani cabdullahigan waa islaami doonaa isagu imaamu zuhrigan hadda sanadka o dhan ku jira maaragtay awoogiis weeye kutubtan sanadkaas sooma arag muslimkayga bukhaarigayga yaa awoogiis weeye koow zuhrigaa ku jira awoogiis weeye wajuraxad waxaa la jaraaxeeyey wejnataahu nabiga labadiisa kood bisababi dukhuuli xalqataylmiqfari koofiyad bireedka silisiyadeedii geliddeed sababkeed fihima ay labada wejna gashay min darbatin garaac xaggeed bayna ku galeen darabahu bihaa uu ku dhuftay ibnu qami'ata ninkii ina qami'a ahaa koofiyad bireed baa nabiga xihan moogta indhaha keliya muuqda dee xoogga koofiyadda dusheeda loogu dhuftay nabarka silisiyaday bahashu ka samaysan tahay silisiyadeedii laba biroodo ka mid ah nabiga labada kood ka galay calayhi salaatu wasalaam dagaalka sawiro nidaamku sida u socdo wixii adoo dhex taagan ka soo qaad ninkaa ina qame ah qadib allaahu calayh ilahay caradiisa ha ku dhacday ninkaas baa saa sameeyey ayib xalabiguna wuxuu yidhi lacanahu llahu iyo ninkaas islaamnimo kuma dhimani weliba markuu saa ugu dhuftay nebiga wuu ku dhacdayba wuxuu yidhi khud ilaa saxaabadii kalena carare dhowr nin baa nebiga difaacaya nebi naaxa inuu cararo waa ka xaaraan rag badanna waa la eedeeno toddobaatan ah ka badanna waxbaa taagan meesha bes markuu ku saa ugu dhuftay buu yidhi khudha iga qabo wa ana ibnu qami ah ina qami ana waa la idhahay ogow nebiga markuu ku soo dhufanaya baasha nebiga wuxuu ku yidhi aqma'ka allah ilaahay ku yaree qamiadaas ee ku dullee ducadii nebiga waa la aqbalayo dagaalkaa ka bacdi buu arigiis inta aaday buur dhaladeed iyadoo saaran buu arigii ugu tegey markaasaa waxaa wan ku jiray baa hardiyey hardiduu ku dhuftay buur dhaladeed ba ahayde ninku waa soo dilin dulood waa googo'ay soo usoo iskaga soo dabarugmanayay waa googo'a ina qami ah markuu saa ugu dhuftay fa jaa'a waxaa yimid abu cubayda abu cudayb bin ljarax soo garamaysa cubayda wa caalajal xalqatayni labadii silis oo nebiga galay buu daawadaaweeyey macnaha soo cilaajiyey soo dhiraandhiriyey xataa nasacahumaa ilaa uu soo saaray fa kusirat waxaa la jabiyey fii daalika arrinkaas aniyatahu labadiisii fool ilkaha lagu soo qabanayey labada biroodoo nebiga galay ilkaha markuu saa ugu soo qabtay mid fool baa dhacay tii kalena fool birta intuu la soo macnaa soo dhiraandhirinayay ilaa gacantu ma soo qaban kardho qodaxaha iyo waxyaala meelaha gala waxyaala waxay u baahan yihin lagu soo qabto yaa saxaabiga labadii fool baa ka dhacay markay ka dhaceen wa qaala xiinaydin xilligaas wuxuu yidhi calayhi salaa salaam nebigu kayfa yuflixu qowman qolo see u liibaanayaan khadabuu dharoobeen dhig wajha nebiyihim nebigooda wejigooda dhiig ka keenay faanzl allahu ilahi baa soo dejiyey fii suurati ali cimraan laysa laka min almri shay aw yatuuba calayhim aw yucadiba taladu adiga kuma taal baa layidhi nebi allow waxaa dhib dhacay ma ujeedaa kuwan qaar baa isbedeli doona waay sidaa markii la yidhi ilaa laga gaaro aw yucadiba fa innahum aalimuun aayaddaas wuxuu nebigu duca inuu habaare lakin waxa la ha habaare dad iimaan yeelan doonaa ku jira wa kaana wuxuu ahaa markaa waayadii la yidhi ilaa sheekadu tii hore kuula socotaaye nin baa faafiyey ina qami ahan marka waxaa ku dhufanaya wuxuu la faafiyey moxamed waa la dilay wa kaana walu man carafa wa kaana awala man carafa rasuululahi sal l sl nebi maxamed qof gartay inuu nool yahay waxa u horreeyey bacda haadihi dahsha dahshadaas iyo taxayurkaas iyo wareerkaas iyo dhibaatadaa dhacday dabadeed kacab binu maalik alansaariy kacab baa ugu horreeyey nin ogaaday in nebigu nool yahay oo gartay waayo ilaa nebi koofiyad bereed buu qabaa laba indhood oo wuxuu arkay baa layidhi wah wah wah saa u nuuraya koofiyad bereedda meesha indhaha ilaa indhaha lama qaranaye markaasuu dhawaaq muxuu yidhi fanaada yaa macshara almuslimiin muslimiinay abshiruu bishaarays nebigu waa kana fa ashaara ilayhi rasuul sal sl nebi ilahi wuxuu ishaaray anis mut war aamus war u kaadi uma saara wuu socday nebigu bayna sacad bin abi waqaas wa sacad bin cubaada labada sacad kala baro laba sacad buu dhex socday nebigu yuriidu isagoo doonaya nabiga ashicba goshaas gosha in la tago meesha babacda buurta wa macahu jamcu nabiga rag baa la socda ya wuxuu ii qoray sacd ibn abi waqaas wa sacd ibni cubaadata muxuu idiin qoray idinka cubaado qof u qoray ma la hayaa labada sacad buu labadan ka dhiga mayaa ayib iyo halkaana wuxuu yidhi dalaca rasul lah sal slam bayna sacdayni laba sacad buu dhex socday waay oo laba saxaabi labadaa laban weeyaan labadaa sacada waayo kaas magaciisa unbaa la xaqiijinaya markaasaa wixii nagu dhacay wixii naga dhintay wixii naga cararay wixii dhaawacmay kulli waxaa moodaa inaan waxba na gaarin nebigiiyo soconaya markaan aragnay socodkiisaan naqaanay baan faraxnaa kaannahu lam yusibnaa ma asaabanaa wixii nagu dhacay inaysan wilcin baa moodaa calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu rag baa la socda goshana geeyayo minhum waxaa ka mid ah abubakar wa cumar wa cali wa dalxa wa zubayr waalxaaris binu simat wa aqbala calayh nebigu waxaa markaa soo qaabilo soo hororay id daaka wakhtigaas cumaan binmuqiira nin la dhihi jiray yaquulu xaaluu leeyahay ayna maxamed ilaa haddeer waa iyadii la yidhi saxaabi baa haddeer dhawaaqo wuxuu yidhi abshir saxaabaday bishaaraysa moogta gaaladii waa meesha ka dhow yihiin waa laisku dhexdhex jiraa markaasuu raggaan halkaa usii baxaya goshaa markuu arkay wuxuu yidhi aawey maxamed laa najawtu in najaa waqoo aanan badbaadin bay yidhi hadduu maanta badbaado maxamede hadduu maanta iga fakado allow anna aanan badbaadin bay yidhi yaa haya buu yidhi maanta fa cafira bihi farasu faraskiisibaa la turaanturoodoo la kufay ninkii ninkii ma ujeedaa faraskiibaa la dhacay wa waqaca fii xufratin hog ama god ama bohol kudhacdheh famashaa ilayhi waxaa soo aaday alxaaris binu simat ilaa god buu ku dhacay saxaabigii nebiga la socday waqatalahu waa dilay isagii baan badbaadin kii waa la dilay hadba waa dili lahay sooma kii meeshiiba ku dhintay godka ayaa qoray ma taqaanaa abu caamir araahib godadkii badnaayo qodayo mid ka mida nebiga ku dhacayay kaas god ka mida weeyaan waaye ilaa god haddaa qodid waxa weeye qodin baa la yidhi haddaa qodidna waa waa kaas saasaa ku dhacday walamaa wasala shicba goshi markuu gaaray nebigu jaa'ad faadimatu baa timid faqasalad canhu dama dhiiggiibay biyo kaga dhaqdo wa kaana caliyun wuxuu ahaa yaskubul maa biyaha mid ugu shuba dee biyihi dhiiggi waa joogsami waaya qisada waa lasoo koobayaa uma markii dhiiggii biyuhu ahaa sii kordhinayaane aad joogsan waaya akhadada waxay soo qaadatay qidcatan jaan oo min xasiirin falag ah dirin aw fa axraqathaa way gubtay damba sooma noqon wa wadacdahaa dhaawici waxay saadhay calaljurxi wawadacdahaa falagtii dhaawici macnaha dambaskeedii waxay saadha calaljurxi dhaawici fastamsaka damu dhiiggii baa istaagay dhiiggii waa istaagay ayib uma araada calayhi sala sl nebigu wuxuu damcay an yacluwa sakrata gol baa la joogaaya inuu dhagax kor inuu u fuulo buurta allatii fi shicbi dhagaxa gosha inuu fuulo falam yumkinhu lqiyaamu nebigu kumaba suuroobin istaagid waa likarati maa nazala waxaa dhacay oo daatay tira badnaantiisa min damihi nebigu se u dhiig baxay tira badnaanteed sal allahu calayh wasalam faxamalahu nebiga waxaa kor u qaaday dalxatu bnu cubaydillaahi xataa ascadahu ilaa u korsiiyey ya ninkaan anta qaaday kor u saaray nebiga fanadara wuxuu fiiriyey ilaa jamaacatin oo min almushrikiin calaa dahriljabli buurtii la kori lahaa waxaa laga arkay niman kaloo gaala ay saaran faqaala nebigu wuxuu yidhi laa yembaqii lahum dow maba ah an yacluunaa inay naga sarreeyaan gaalo maa korka iyaga naga korayn kara allaahuma laa quwata lanaa ilaah awood nooma ahaan ilaa bika adi mooyaane khaalid bin weliid baa ku jira kuwaa kor saaran ogow uma arsala ilayhim wuxuu u diray nebigu cumara bna alkhadaab fii jamaacatin koox isagoo ku dhex jira fa anzaluuhum waa soo dejiye gaaladii baa meesha ka soo dejiye iska soo dega maaha dee ama maahe sacad baa waxaa la yidhi nimanka meeshaa laga soo dejiyo lee baan inta qaatay buu yidhi baa nin iyaga ka mida ku dhuftay waa dhintay mid kalean ku dhuftay waa dhintay mid kalean ku ilaa ilaahu shabbaaxdiisa toosi nebigu isagaa ku soo duceeyey shan markaan dilay buu yidhi fa habaduu xiinaad markaasi ka daateen buurti waa carabeen waqad asaaba almuslimiina muslimiinta waxaa ku dhacay aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa yaxuuduuna rasuulahi nebi moxamed kuwa waardiyeynaya sal ly slam kaiirun wax badan baa asiibay oo min aljaraxaati dhaawacyo ah saxaabada dhaawacyo badan baa ku dhacay dee raggii koobnaayo nebigu ku haray lianna shakhsa qof oo minhum saxaabada ka mida kaana wuxuu yatalaqa sahma leebka mid la kulma isagu khawfan ka baqido an yasila lirasuuli nebigu inuu gaaro dhaawac iyagooba saa nebiga iskugu dhigaya intaasoo dhaawac nebiga gaadhay laakiin leebkii soo dhacay ninbaa isku dhigaya ninbaa isku dhigaya nin kalaa isku dhigaya waay fa wujida bidalxata dalxa waxaa laga helay niyafun wa sabcuuna jarax dhowr iyo toddobaatan dhaawac wa shallad yadu gacantiisuna waa qallash gacantii wa asaaba kacba mina maalikna waxaa ku dhacay sabca casharata jarax toddoba iyo toban dhaawac baa ku dhacay ninka hore aan kugu noqdo dalxatu bn cubaydilah waa abu dalxa ma waa dalxatu bn cubaydilah waayo waa gacantuu nebiga ku ilaaliyey calayhi salatu wasalaam leebabkii ku dhacayay eebadii wey abubakar maalintaa waxaa laga sheegay kullu musiibatin bacdahu jalal mar haddii nebi moxamed nool yahay dhibka soo dhacay waa iska yardhah jalal qaliil waaye abu dalxa alfayaaq baa la dhihi jiray dalxatuljuudna waa la dhihi jiray ninkii deeqda badnaa toddoba boqol oo kun oo dirham waa ninka baxshay duulaankii ghaswat alcushayra uxudna dalxatulkhayr baa loo baxshay magacyadaasuu leeyahay soo dhaaf amalqatlaa dadkii laga laayay saxaabada fa kaanuu niyafan wa sabciina dhowr iyo toddobaatan bay ahaayeen minhum waxaa ka mid ahaa sittatun lix oo min almuhaajiriina ragga muhaajiriin waa ku yaraayeen lix baa muhaajiriin ahayd walbaaquuna min alansaari inta kalena ansaar bay ahaayeen wa min almuhaajiriina meesha ku leedahay xamsatu bnu cabdilmualib baa ku jiray ninkii dilay waa garanaysaa waxshi buu ahaa qulaamkii jubayr bin mudcim soo maahay gabadhii hinde la dhihi jiro abu sufyaan qabay iyo dumar la socday baa dadkii meydadkii inta dhex galeen bay suuro xumeeyeen oo dhagaha iyo sananka ka jareen oo waxaa la yidhi waxay ka samayseen inta saa hilibka u taxeen kuul oo sayid xamse caloosha la dilaacshay oo beerka laga soo baxshay oo afka inta lala galay waxaa la leeyahay ay calalisay oo nin liqday damcadoo liqiweedu iska tuftay oo yidhi nebigu wax jirkiisa ka mida mayay liqday markaasaa la yidhi maya ilaahay baa ka xarimay naar xamse hilibkiisa shay ka mida xamse hilibkiisa shay ka mid hadduu gabadhaan uurkeeda geli lahaa meesha hilibkiis xamse taabto naarba ma taabato laakiin wayba iska tufto ya xamse nebigu hadduu u yimid oo u arkay dhibaatada markaasaa nebigu aad u qiirooday oo aad u walbahaaray oo saasaa dhacday xamsaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa raggaas muscab muhaajiriin baan kuu tirinayaa muscab bin cumayr ayaa ku jiray mucallimkii weynaa horta xamse saxaabiga la yidhaahdo wuxuu ahaa saxaabiga nebiga adeerkiis asad allah wa asada rasuulillaah libaax waa ka muscab bin cumayrna maalinta uxud baa la dilay jaan yaraa la damca in lagu kafno markii madaxa looga kafnana lugaha muuqda markii lugaha looga kafnana madaxa muuqda ilahay diintiisa u dhinta wax lagu kafnaa lala'ya ogow nebigu wuxuu yidhi madaxa ka saara lugahana geedkaas nagaarka idkhirka ka saara waayo wa min alansaari ansaar waxaa ka mid ahaa xandalatu bnu abi camir ninka abi caamir haddeer godadka qodaya ma garanaysaa wiilkiisii soo maa wiilkiisii baa ka mid a ragga meesha ku dhimanaya wuxuu u dhintay baa la yidhi xandalahani abu sufyaan faraskiisiba uu dilay abu sufyaan dhulkau ku dhaca abu sufyaan waa qayliyey xandalaa damca inuu dilo nin baa inta soo orday marka xandalo dilay inta abu sufyaan la taaban nabig wuxuu yidhi saaxiibkiin malaa'igtaa dhaqaysa faraha ka qaado awalbana dee lama dhaqeen maxaa isaga loo dhaqaya malaigtu dhaqaysa waa shahiide dee waxaa loo dhaqayaa xaaskiisii jamiila bintu cabdilaahi bin umay binu salool ninkaasaa dhalay gabadhaas waxay tidhi isagoo junuboo guriga ka tegayoo inuu qubayso soo baxay markii la yidhi jihaadka inuu qubayso ka gaari waaye isagoo junubo dagaalka galay saasa malaagtu dhaqan waxaa kaloo ka mid ahaa saxaabada ansaarta camar binuuljamuuc iyo wamnuhu wiilow dhalay khallaad binu camar waa in camar ogow waa is dhaleen sooma jeedaan waa akhuu zawjihi camarkaas xaaskiisa walaalkeed oo ah waalidu jaabir bin cabdilaahi jaabir bin cabdilaahi aabbihiis waa ka ehdee cabdilaahi waaye raggaan ma taqaanaa raggaasaa ka mid a wiil iyo aabbihiis iyo xaaskiisa ninkii la dhashay saddexdaas isku qoyskaabaa meesha ku dhintay yaa imaanaya fa atad waxaa timid zawju camar camar binujamuuc xaaskiisi baa timid jaabir eeddadii wey ogow yaa dhintay ninkeedii yaa dhintay wiilkeedii yaa yaa dhintay walaalkeed intaas baa yaalla meesha hindaa la dhihi jiray sooma jeedi hinda bintu camar binu xaram jaabir bin cabdilaahi bin camar bin xaram soo maha waxamaladhum raggii oo dhan bay ratisaadha maydkaha zawjaha ninkeedii wamnaha wiilkeedii waakhaaha walaalkeed calaa baciiri neef geela rati aana ku dhihin baciirku waa ismu jinsi neef geelow litadfiinahum si ay ugu aaso bilmadiina fanahaa calayhi salaa slam nabiga ilaahi baa diiday can iddafni in wax lagu aaso khaarija uxud meel uxud ka baxsan inna lagu aasimayo baa nebigu yidhi farajacuu waa soo noqdeen qofkii goobta ku dhintay goobtaa lagu aasiyaa baa layidhi dee ninkan hore oo xandalo ah isaga waa sheegnay waa ninkaan malaa'igtu dhaqday wey camar binuuljamuuc nin wuxuu ahaa langara ah oo aad u dhutiya afar wiil boo dhalay oo libaxya ah oo nebiga dagaallada kala qaybqaata maalintii uxud bay waxay dabceen inay aabbahood reebaan ilaahay waa kuu cududaaray joog baa layidhi laysa cala alacmaa xarajun walaa cala alcaraji xaraju yaa war meesha iska joog aabe wuxuu yidhi nebiga u tegi wuxuu yidhi wiilasheed waxay doonayaan inay ku raaco inay ii diidaan anna waxaan rabaaba yidhi inaan kula dhex dhutiyo lugtayda jannada anoo dhutinaya inaan xagga tago saa u booday nebigu wuxuu ku yidhi niga waa lagu cudurdaaray jihaad laguma leh carruurtiisina wuxuu ku yidhi waxba ha ka u diidinine faraha ka qaada ilaahay waxaa laga yaaba inuu shahiidnimo siiye hubkiisiba soo qaato waa soo baxay oo qibladu qaabilay ilahi wuxuu yidhi maanta shahiidnimo igu soo arsaaq anoo hoogay hay soo celinoo shahaado waayey waa la soo dili nebigu wuxuu yidhi waxaa idin ka mid a mid hadduu ilaahay ku dhaartay ilaahay u baarinimo sameeyo camar bin jamuux baa ka mid a jannada isagoo saas si lugtiisa ula soconaya arka yaa waaye ninkaasi waa ninkaas gabadhaanna waa gabadha dhahaysa hindaah iyaduna nebiga ilaahay ka warrama fa saalixun waa wanaagsan yahay mar hadduu nebigu wanaagsan yahay wa kullu musiibatin bacdahu jalal dhibka soo dhacay waxba maahabayt mar haddii nebigu nool yahay ninkeediiy wiilkeediiy waxaa dhintay walaalkeed mar haddii nebigu ii nool yahay waxay tihi waa arrintu waa sahlanta musiibo kastoo nebigu mar hadduu nool yahay raggaas waa la soo ceshay meeshoodii baa lagu soo cesho lagu aasi doonaa soo raac waqutila waxaa la dilay sacd bnu rabiic ayaa la dilay ninkii la dhihi jiray nebigaa yidhi waryaa ii soo ogaada ninkii inuu nool yahay in kale meydkiisii raggaa laga soo dhex baaro ma nool yahay mise waa dhintay waxaan arkaya leebabkoo saas ugu daadanayee waayo markaasaa nin baa wuxuu yidhi anaa kuu soo fiirinaya reer ansaareeda haddaa aragtid buu yidhi ninkii aagaadhi sacda igu salaan waxaana ku dhahdaa nebigu wuxuu ku lahaa warsee tahay maxaa maxaad dareemaysaa ninkii oo dhaawac ah baa meeshii loogu tegey ninkii oo dhaawac haddii meeshii loogu tegay sacd ibnu rabiic ahaa naftuna dhibayso nebigaa ii soo dira buu yidhi inaan kusoo fiirshay inaad dhimatay inaad nooshahay wuxuu yidhi war anigu maanta ana fil amwaat hadda waa kula hadli karaa laakiin dadka dhintay baan ku jiraa ma nooli haye laba-iyo toban dhaawac baa igu yaal meelaha mukaanu halistaabayna iiga yaallaan nebi moxamed salaan iga gaarsii calai salatu salaam waxaa ku dhahdaa sacad binu rabiic wuxuu ku lahaa jazaaka allaahu cannaa khayra maa khayra maa jazaa nabiyan can ummati nebiga ducadaa iga gaarsi waxaana ku dhahdaa qoomkaygina salaan iga gaarsiiy qoomkaadi waxaa ku dhahdaa sacad binu rabiic wuxuu idinsoo lahaa cududaar marihidin ilaahay agtiisa in nebi moxamed maantan la soo gaaro dhibi soo gaadho idinkoo il il macnaha dhaqdhaqaaqaysa idinku jirhay baallaha ilmuhu iyagoo idin dhaqdhaqaaqayaan nebi moxamed in cadow soo gaaro cududaar ilaahay agtiisa ka helmaysaan wuxuu yidhi waaba dhintay saxaabigu intaa markuu yidhi nebiga haddaanu u imid waa u sheeg dee nebigu wuxuu yidhi raximahu llah nasaxa lilaah warasuulihi xayan wamayita isagoo nool iyo isagoo dhintayba ninkaas ilaahay iyo rasuulka waa u naseexeeyey yaa nasiixa u sheegay ilahay darti waqutila waxaa la dilay anas binu nadir soo maha mise waxbaan ka dhaaf waxbaan dhaaf wuxuu yidhi ilaa waxaan shanax ka array halkan oo ku yaallaan fawajadahu bayna alqatla wa bihi ramqun faqiila lahu ina rasul lla sl sl yas'alu canka nebigaa xogtaada weydiinaya faqaala limubliqi kii warka soo gaarsiiyey wuxuu ku yidhi qul liqowmi waxaad u dhahdaa yaquulu lakum sacd bnu rabiic wuxuu idin leeyahay allah allah war ilaahay kaga yaaba ilaahay kaga yaaba xusuusnaada wamaa caahadtum calayh iyo waxaad kula dulballanteen rasuulahu nebigiisa leylat alcaqaba waagii ansaar caqaba nebiga heshiiska madiino inuu yimaado heshiiskii ballantii yaa ilaahay kaga yaaba fawallaahi maa lakum cinda allahi cudurun ilahay agti cududaar ma lihidin waqutila waxaa la dilay anas binu nadr camu anas binu maalik anas binu maaligaan adeerkiis anas binu nadr baa la dhihi jira fainahu lamaa samica biqatli rasuulilaahi sal allahu alay slm nebi moxamed baa la dilay markuu maqlay warkii beentaha qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolyahow maa tasnacuuna maxaa ku falaysaan bilbaqaa'i inaad noolaataan bacdahu nebi moxamed gadaashiisa muutuu ku dhintay calaa maa maata caleyh waxay ku dul dhinteen ikhwaanukum walaalihiin walaalihiin dhintay waxay ku dhinteen ku dhintay falam yazal kama zuulin yuqaatalu yuqaatilu inuu isagu dagaalamayo xataa qutila ilaa isna laga dilay ilaa isna laga dilay radia allaahu canh marna waxay muutuu calaa maa maata calayhi rasuullah war wuxuu nebi maxamed ku dhintay ku dul dhintay maxaa nolol ku falaysaa waayo waa ninka yidhi markuu sii socday sacad binu mucaad buu ku yidhi haadihi ljanna warabbi lkacba waatan jannadii urkeedii ajidu riixaha duuna buurta uxud sokadeeda jannaa iiga soo uraysa waa dagaalamay ilaa laga dilay siddeed iyo dhowr dhaawac baa lagu dhuftay waran iyo leeb iyo sahmi iyo waa la suuro xumeeyo gabar walaashiisaa garatay markii dambe meydkiisa min almu'miniina rijaalu sadaquu maa caahadu llaha calayh raggay ka hadlaysa wey isagay ragga la midka soo raaca wamalat quraysh quraysh baa suuro xumaysay biqatlaa uxudin uxud dadkii lagu laayey xataa ina hindan gabadha hind la yidhahdo hinda zawja abi sufyaan baqarad waxay dilaacisay badna xamza xamza calooshiisa wa akhadad kabidahuba soo qabatay lita'kulaha inay cunto falaakadhaa way calilsay uma arsalahaa way tuftay wafacaluu waxay ku sameeyeen qariiban waxaa wax u dhow min dalika biikhwaanihi shuhadaay walaalihiisii kaloo dhintay shuhadada ahaa uma ina abaa sufyaanoo gaalada watay saciidaljabala buurta dhaaladeedoo fuura wanaadaa biaclaa sawti codka meesha u dambaysoo dhawaaqa nicmat muxuu idiin qoraya ken wuxuu yidhi meel korow fuula nicmat ficaal siiqa kalea ka caji badnayd baa la leeyahay in la yidhaahdo haa ken aa ka caji badnayd baa la leeyahay in la yidhaahdo middan kale waxa weeyaan ancamat facaal waa wanaagsanaad yaa xarbadan iyo dagaalkan facaal facaali oo kor noqaamaya facaal ficil ahaan fii ficil hal baalig waxa ay dagaalkaani samaysay waa wax indhuhu ku qabowsadaan bu isagu leeyahay ya halkaa marka hawsha maras ina alxarba war baa idiin sheega buu yidhi ciddii maqlaysaba dagaali sijaalun waa wadaamaysi dagaalku waa ceel la shubayo wadaanta hadba dhinac ninkii jiiday raaci yowmun biyowmi badrin maanta waa maalin beder qaabilsan beder intaa nugu samayseen baa idinku dhacday yowmun oo muqaabalun biyowmi badrin wa mawcidukum waxaa mar kale inoo ballana beder alcaam almuqbil sannadka soo socdana beder baa inoo ballana bederti waaga hore aad nooga rayseen baa hadda noo ballana uma qaala wuxuu yidhi innakum idinku satajiduuna waxaad ka heli doontaan fii qatlaakum dadka laydinka leeyey milatan suura xumayn meydkoodii oo lagu falaaday lam aamur bihaa anigu ma amrin faldembiyeedkaas anigu amarkaa ma bixin walam tasu'nii imana xumaynayso hadda kama naxsani imana dhibayso amarna kuma bixin kamana xumi la socda hadday dhacday kama xumi kama naxsani waaya waaya sanamka inta kor loo qaado iyada la dhahayo uclu hubal sanamka hubal ahaayoo kor noqo xandala xandalo loo dilay baa meesha ka dhacda ba yidhi la iyaga awal mid laga dilay iyo yooma uxud bi yoomi badrin maalina maalin u jar buu yidhi khalaas arrimahaas waaya markii hore dagaalka soo aadaya waxaa lii intuu leebaba la soo baxay waa mid wuxuu ku qoray nacam midna laa markuu baxayo wixii tuurtuurayo nacamtii waa u soo baxay markaasa uxud saasaa lagu soo aaday markaa saas u leeyahay ucluhuba waa sanay caabudi jireen kor noqo wey nebigaa wuxuu yidhi waar u jawaaba cumar allaahu aclaa waajal warsaa dhahaya allaahu aclaa waajal uma ina almushrikiina gaaladii rajacuu waxay u noqdeen ilaa maka walam yucarijuu kuma leexan cala almadiina magaaladii ma gelin mana qabsan wahaadaa kaasna mimaa buu ka mid yahay yadullu tusaya calaa ana almuslimiina lam yanhazimuu inaysan jabin fii dalika alyowm ma jabin jabnin iyo kaadkaansho waxaa kala jira man goobta dhibaato gaadha wailaa haddii ay jabijiri lahayd lam yakun ma ahaateen buddun kaaftoon min tacaqubilmushrikiina gaalada inay la cirbiyaan lahum iyaga yaa xataa yuqayiruu yuqiiruu ilaahay soo weeraraan calaa madiinati magaaladooda weli rag bay ka baqayeen uma tafaqada calayhi salatu slam nabi ilaahay wuxuu baarbaaray alqatlaa dadkii la laayey waxasana calaa cammihi adeerkiibuu u tiiraanyooday nebigu xamsa xusnan shadiidan tiiraanyo daran wadafana shuhadaa shuhadadiina waa aasay kullahum biuxud wixii dhintay uxud baa lagu wada aasay kullu shahiidin biawbihi qofka soo dhintay maradiisii baa lagu aasay alladii qutila bihi lagu dilay fiihi wa kaana yadfanu wuxuu ahaa mid aasay alrajulayni waalaaa laba iyo saddex nin fii laxdin waaxidan hal iil waa limaakii darti kaana calayhi lmuslimuun ay ahaayeen min tacabin daal laa sabtidii waa iyadii moog tahay sabti maahay jumcadii waa iyadii la tukanayo dagaal loo soo diyaargaroobay jumca iyo sabti dagaal fa kaana yashuqu calayhim waxaa dhibayay saxaabada an yaxfuruu inay u qodaan likulli shahiidin qof kasta xufratan qabri gaara awooddaa lama hayn markaasaa meeshii baa lagu wada aasay raggii saxaabada ahaayoo ku dhintay waay waay taasna halkaasay madha walamaa rajaca almuslimuuna muslimiintii markay noqdeen ila almadiina sakhiran minhum waxaa ku jees jeesay alyahuudu iyo walmunaafiquuna waadharuu waxay ismuujiyeen kuwan gaalada maa fii qulubin qalbigooda wixii ku jiro min albaqdaa'i nacayba wa qaaluu liikhwaanim waxay ku dheheen low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu haddaysan dagaalkaa u baxeen maanta mana le'deen yaa lamana laayeen bal maxay ka dooneen annagu waa nool nahay sheekooyinkaasay dheheen moxamed waa nin boqortooyo raadinayay weligeed nebi sahanlo intaanu kale lama gaarsiinayo jirkiisii baa wax la gaarsiiyey asxaabtiisi waa baaba'een waxaasi ku hadhadle cumar baa yidhi nabi alle waxaan hadlayo dhan aan baaba'sho nabi wuxuu yidhi maysan laa ilaaha ila allaahu qirayn iyo inaan rasuulka ilaahay ahayso afka kama laha haabay laakiin wuxuu yidhi waa ku gabanaya wuxuu yidhi annagu qofkii tawxiidka ku dhawaaqa waxba qalbigiisa jeex mayne faraha ka qaad wahaadaa midkaani alladii mid kanoo ubtuliya bihi lmuslimiina lagu balaayeeyey darsun muhimun waa cashar muhiima oo lahum saxaabada u ahaaday cashar baa loo dhigay wey yudakiruhum xusuusanaya biamrayni laba arrimood cadiimayni waaweyn tarakahum almuslimuuna maalmuslimiintu ay ka tageen fa usiibuu marka la asiibay iyagaa laba arrimood ka tegey saasaa looga adkaada awaluhumaa labada hore midka hore daacatu rasuuli nabiga adeecidiisa weeye fii amrihi ku adeecaan amarkiis faqad qaala lirumaati raggii wuxuu ku yidhi ilaalinayay dhabarjabinta laa tarbaxuu makaanakum halkaa ha ka teginina in naxnu nusirnaa aw quhirnaa haddii yaanu naloo gargaaray iyo haddii nalaka adkaadaba facasow amrahu way caasiyeen wanazaluu wayna ka degeen buurtii horta sideeda tareerinka dagaalka iyo amarka rasuulka mar haddii la khilaafo natiijada ka dhalatay intay laeg tahay arag koow waa hal amar waani ka labaad an takuuna alacmaalu kulluha waxa la qabanaya o dhan lilaahi alla darte waa inay tahay hayra manduurin fiiha waa inaan laga dhex fiirinayn lihaadihi dunya adduunyadan allatii taasoo kaiira maa in badan takuunu noqota sababan sabab fii masaa'iba cadiima musiibooyin waaweyn inay dhacaan adduunya doon markaa noqoto oo maxaa jira wa haaulaahi raggan araaduu waxay dooneen carado dunya iyo waltaho waxay ku mashquuleen bilqanaa'imi qaniimo xataa cuqubo ilaa laga ciqaabo wardaadkaada dadkeennayana keena ka tagna meesha aan qaniimada la guranay waa iyaga meesha uga tegey bal waxa dhacay arag wafii dalika baa anzala allahu ilaahay soo dejiyey fii suurati aali cimraan allatii fasalad kala dhigdhigtay qaswata uxud walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnihi xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri waasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibuuna minkum man yuriidu dunya waminkum man yuriidu alaakhira uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum wallahu duu fadlin cala almuuminiin tafsiirkaa soo qaadatay wey fasababu haada alibtilaa jirrabiddaas sababkeedu atanaazucu waa doodid dood baa keentay waxaas waa la muruma walaa tanaasacuu soomahay fatafshaluu fayanbaqi litifaqu haddaba waxaan ka farcanaynaa warhoy midnimada dow ah sababka waa tanaasuc iyo horay ku cadfa walfashlu fashalu waa gudanta iyo fashal fayanbaqii waxaa dow ah athabaatu sugnaan aan la fuliyoobin walcisyaanu horay ku cadaf alfashal walcisyaanu fa yanbaqii waxa dowa daacat ra'iis kan madaxda in la adeeco nasalu allaha tawfiiqa ilaahina tawfiiq baan weydiisanaynaa waaya qaswatu xamraa اlasad qaswada la dhihi jiray xamraa اlasad weeye midaanina lamaa rajaca alayh sala slam nebigu ilahi markuu u noqday ila almadiinati asbaxa wuxuu ahaaday xadiran mid ka digtoon min rujuuci lmushrikiina gaaladu inay soo noqdaan ila almadiinati ku soo noqdaan liyatamamu say u tamimaan intisaarahum yaa waxa weeyaan intisaarkooda iyo guulaysigooda waay inay macnaha fanaadaa fiiha asxaabihi nabi asxaabtu ka dhex dhawaaqay bilkhuruuji inay baxaan khalfal caduw ina soo celiye waa noqonaynaa cadowgii baan ka dababaxaynaa wa an laa yakhruja baa nebigu ku dhawaaqay inuusan baxayn ilaa man kaana macahu bilamsi shalay ninkii dagaal ila galay baa raacaya tou dhaawac yahay haddii kalaba fastajaabuu lilahi ilaahi baa ajiibanay warasuuli min bacdi ma asaabahum ulqarxu dhaawac culus intuu taabtay kabacdi fadammaduu waxay duuduubeen jaraaxaatim dhaawacyadoodii dammaadku mataqaana raashada iyo jeestada iyo marada iyo dhaawac inta lagu duuduubo meesha qofka dhaawac ka soo gaaray mara lagu xiro waqharajuu way bixeen wal xaal alli waa u macquudun weli callankii liyahay mid guntanoo lam yuxalla aan la dejin oo la furin faacdaahu wuxuu nebigu calanka u dhiibay caliy ibna abi aalib wawallaa cala almadiinati wuxuu tawelisiiyey ibna ummi maktuum uma saara aljeishu ciidanki waa socday xataa wasaluu xamraa alasad ay ka gaareen waqad kaana wuxuu ahaa waxaa ahaaday maa danahu rasuulu nebigu wuxuu malaynayay sal sl xaqan dhab buu noqday nimanku waa soo noqonaya anti ma garanaysaa baan ka baqaynaa xaqiiqay noqotay fa ina almushrikiina talaawamuu markay dhexda marayeen bay iscanaanteen calaa tarki lmuslimiina muslimiinta kasoo tegidday ka soo tageen min hayri shannil kaarati dagaal iyagoo aan qaacda kaga dhigin min shanni waxa weeye iyagoo aan weerar yaa aan almadiinati aan magaalada madiina weerar ku qaacsin xataa yatima lahum nasr ilaa ay guul helayaan inaan soo noqonno ma wahan bari shanni inaan weerar ku qarxino shanni alqaara waa waa fi lqaamuus sabuhaa min kulli wajhin innagaan weerar dhinac kasta aan kaga kaga keenin fa asaruu waxay go'aansadeen cala rujuuci gaaladu inay soo noqdaan walaakina lamaa balaqahu markuu soo gaaray misna khuruuju rasuulu nebigu inuu soo baxay sal ly slam fii aharihim raadkooda waxaa xog baa soo gaadha waa laydinka soo dababaxa dannuu waxay u maleeyeen annahu shaani qad xadara macahu nebiga maciise inay soo xaadireen man lam yaxdur bilamsi shalay dadkaan dagaalka joogin waxaysdheen ciidamo cusub buu soo kaxaysa nebiguna wuxuuba yidhi ninkii shalay la joogay keliya raacaya xogta iyaga ma gaarin waxaysdheen dadkii shalay qaarna dhimay qaarna dhaawacanya wuxuu wataa maanta waa rag cusub oo firfircoon oo dagaalka u jidbaysan oo gurmad macnaha hamuuntoodii qaba ah saasay u maleeyeen waalqa allaahu ilaahay baa ku riday arrucba argagax fii quluubihim fatamaadow waxay ku taagmeen fii sayrihim socodkooda ilaa maka maka isku sii daayeen wadafara calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku liibaanoo helay walxal hum fii xamraa'i alasad ay joogaan biabi cazah ashaacir ninkii xalay soo marayn qabyaaga ahaa waagii horena la sii daayey waaba tanba alladii kaasoo manna calayhi nebigu ka galladaysay bibadrin bacda an tacahada intuu ballan qaaday allaa yakuuna cala almuslimiin muslimiinta dushooda inuusan dib dambe u ahaanayn ninkii baa maantana sanadkii labaad meesha laga hel waagi horena cawda iyo caruuro iyo faqri iyo bela hays fa amara biqatlihi nebigu hala dilo yiri faqaala wuxuu yaa muxamed aqilnii maanta iskaliya isaamax iga saabasaabe yiri maanta wamnun calaya maanta iska kay mannayso wadacnii iga tag libanaatica gabdhahaasaan dhalay oo kooxda tirada badan wacdiika axadan ballan kalaan ku siinaya allaa acuuda inaan u noqon limili maa facaltu waxaan sameeyey oo kale dib inaana ugu noqonay faqaala calayhi sala slam nebig wuxuu yidhi laa wallaahi maya ilaah baan ku dhaartay laa tamsaxu inaadan masixaynin caaridayka labadaada hareed bimakata maka inta tagtid karka hareedyadiisa inaadan saa u farafaraynayn taquulu adoo dhahaya khadactu muxamedan muxamed baan dagay maratayni laba jeer bederna waa isii daayey uxudna waa isoo daayey laba jeer baan dagay taa shaaribada miiqdid inaadan dhihi doonin waaye iyo hareedyada laa yuldaqu lmu'minu mu'mina lagama wada qaniino min juxrin god maratayni laba jeer yaa inaad markay macnaha carabta sheekaynayaan oo weliba afaantamayaan bay waxay samayn jireen baa saasay intay dhahaan garka bay saa u sheekayn jireen inaadan dib dambe taas ma dhacaysa baa lyidhi waaye hawl baa socotee rib cunuqahu yaa zubayr war yaa zubayr istaag ninkaan luqunta ka jir dil waaye deedna fadaraba cunuqahu garaaca wa fii haadaa waxaa ku sugan kaa dhexdiisa ta'diibun edbin cadiimu weyn min saaxibi sharci shariif sharcigaan wanaagsan saaxiibkiis nebi maxamed calayh salatu wasalaam fa ina rajula ninka alladii ninkaasoo laa yaxtarizu aan ka digtoonaan mima usiiba minhu wixii lagu asiibay laysa bicaaqilin caaqil ma wixii awal meeshii laga qaniinay qofkaan ka digtoonayn caaqil ma falaa budda waxaa lagama maarmaana min alxasmi go'aan liiqaamati dacaa'imi lmulki mulkiga iyo dowladnimada tiirarkeeda oogiddeeda baa laga maarmaana hadalkan laa yuldaqu almu'min min juxrin maratayni cidaan nebiga ahayn weligeed lagama maqal baa layidhi sheekadu waxay ku timid baa layidhi marka hore nin baa seef la baxay nebiguu damcay inuu ku dhufto markaasuu la waayey markuu la waayo arkay inuusan nabarkii la helin buu yidhi kuntu maasixan yaa maxamed waa iska caycayaarayay kuuma wadine bahashaan saa iska lahalahaa seefta waa qof qof raba inuu dilo dhaho waa xagga iga kacda iyo xagga iga noqota iyo meel kale raba inuu sheekada u bedelo facafaa canhu haye wuxuu yidhi iska soco saamaya iska tag mar kale waa dambe sidiioo kale sameeyey so sidii oo kale u yidhi nebi royer kan hala dilo bas laa yuldaqu lmu'minu min juxrin maratayni wakaa saas ku baxda markii u howraysa xawaadiثu sanati الثaaliثa sanadkii saddexaad dhacdooyinkii dhacay wa fii hadihi sanati zawaja calayhi salatu salaam nebi maxamed baa u guuriyey bintow gabadhiisa umu kulfuum wuxuu u guuriyey licumaan binu cafaan bacda an maatad intay ka dhimatay ruqayatu cindahu cumaan ruqaya ka dhimatay walidaalika kaana waxaa yusamaa mid lagu magacaaba dannuurayn say cumaan waxa la dhihi jiray dannuurayn dunnuurayn mid saddexaad hadda ayan wuxuu yidhi waagii dambe alla waa ku siin lahaa taa halkaa koo soota wa fiiha sanadkaa tazawaja calayhi salaa slam nebigu isagaa guursaday xafsa binti cumar bin alkhadaab ayuu guursaday nin hore oo khunays la dhihi jiray oo shuhadaau beder ninkaas baa ciddadiisii bay dhammaysatay oo dhintay markaasaa cumar wuxuu yidhi abubakar iyo waxoogaa u bandhigayoo abubakar ma aqbalin inuu guursado cumaanba u bandhigayoo cumaan ma aqbalin oo waxa weeyaan wuxuu yidhi hoogaas wuu ka yarahe cumarna waa ka xumaaday dee gabadhii haddii ninta loo bandhigay diido maaragtay waxnana ma sheegin cil ee maaragtay cududaara waaya dee markii dambe waxaa la yidhi gabadhaadana cumaanna ilaahay wuxuu siiyey gabadha mid ka khayr badanoo ina nebi maxamed buu guursaday gabadhaadana ilaahay wuxuu u guurshay cumaan mid ka fiican haddaa cumaan rabta inuu guursado cumarow gabadhii nebi maxamed baa guursaday waay wa ummuhaa gabadhan hooyadeed ukhtu cumaan binu madcuun weeye ninkaan nebigana xaggana dee nugmaday walaalka ahayd wa kaanat qablahu waxaa horey u qabi jiray waxay ahayd taxta khunays binu xudaafa asahmi radi allahu canhu fa twufiya canhaa waa laga ofsaday bijiraaxatin dhaawaco asaabat ku dhacday bibedrin beder baa ninkaa lagu dhaawaca markaasu u dhintay ciddadii markay ka baxday weeye markaani marka wa fiiha sanadkaas tazawaja calayhi salatu wasalaam nebigu wuxuu guursaday zaynaba bintu khusayma alhilaaliya min bani cabdihilaal bin caamir kaana tudcaa waxaa la dhihi jiray gabadhan zaynaba fi ljaahiliyati waagi horeba umulmasaakiin masaakiinta hooyadood bay caan ku ahay lira'fatiha waa turideeda wa ixsaaniha samafalkeeda ilayhi masaakiinta u samafali jiray wa kaanat qablahu horey waxa u qabay waxay ahayd hortiis taxta cabdillaahi bni jaxsh cabdillahi binu jaxshi faqutila canha biuxud isna uxud baa lagu dilay sidoo nebigu dadka u xiriirinayo raggii dhinaciisa ku dhintay gabdhahay dhaleen ama ay qabeen saysan u dayacmin baa nebigu tashriifinay calayhi salatu wasalaam wahiya gabadhan ma taqaanaa ukhtu maymuuna bintulxaarif maymuuna bintulxaaris bay walaal yihiin laakiin waa liummiha xagga hooyaday walaalo ka yihiin waay taasna soo dhaaf wa fiiha sanadka welida waxaa la dhalay alxasanu bnu caliyin radia allaahu canhuma labadaba ilahay raalli ha ka noqday taasna halkaasi madh waxaa dhacday ninka cabdulaahi binu jaxshiya mataqaanaa raggii badriyiintii weeyaanoo dadka horey uu islaamay buu ahaa nebiguba intuusan daarul arqam gelin buu islaama mujadac baa la dhihi jiro naynaasiiseed mujadac fillaah ilaahay darti kii loo loo jarjaray sanka iyo dhagaha looga jaray marka isagaa wuxuu yidhi buu yidhi sacad binu abi waqaas buu wuxuu ku yidhi maalintii uxud raggii beder xaadire waa moogta niow kaale aan ilaahay barine haye meel dhinacaa la istaag sacad wuxuu yidhi ilaahayow biri markaan cadowga la kulanno waa uxude ilaahayow aniga waxaa iga hor keentaa nin shadiidan ba'su dagaalkiisu daran yahay shadiidan xaraduhu caradiisu daran tahay oo aan la dagaalamo adiga dartaa yaa ilaahay darta aan ula dagaalamo isna ila dagaalama kabacdina ilaah aan ka adkaado aan dilaa wuxuu watana aan soo qaataa cabdulaahi binu jaxshi baa yidhi aamiin ducadaas aa ku ducaysatay allah ha aqbalo cabdulaahi binu jaxshi haye aadna ducayso ilaahayow birri aniga iga horkeen nin daran oo geesiyah oo carad daran oo aan dartaa ula dagaalamo oo u dila aniga oo inta qabto sanka iyo dhagaha ijiraa oo markaan maalinta qiyaamada ilaahay ku hor istaago oo ay dhahdeen yaa cabdallaahi fiimaa judica anfuka wa udunaka maxaa dhagaha iyo sanka kaa jarjaray ilaahayoo aan dhahaa fiika wa fii rasuulika ilaahw adiga dartaa ee rasuulkaa dartii baa waxaan la iigu gala oo ay dhahdid adiguna ilaahayow sadaqta runtaaba weeyaan waa saas saacadu wuxuu yidhi dee sidii baa isna amiin loo yidhi saacad wuxuu dhihi jiray waagi dambe ila isaga ilah aan meesha ku dhinta ma dhihine cabdulaahi binu jaxshi ducadiisi baa ka fiicnay ducadaydii waan arkay buu yidhi maalinta gelinkii dambe iyadoo sankiiyo dhagihii la jaray oo saas dun loogu xidhay isaga iyo xamza isku god lagu aas waa uxude xamza bin cabdilmadal sayidu shuhada asadullah soo soco wa fiiha sanadkaa xurimat alkhamru khamra waa la xarima wa kaana taxriimuhaa khamrada xarimideedu waxayd bitadriiji tartiib tartiib waa limaa kaana calayhi lcarabu carabtu waxay ahaayeenoo min almaxabati shadiidati jacayl daran lahaa khamrada ay u qabeen fayascab waxaa cuslayd idan taxriimuhaa in khamrada la xarimo dafcatan waaxida in hal mar khamrada joojiya la dhaho waa la jeclaayo ma suuroobayn wa kaana dalika taxriim wuxuu ahaa taabican mid taba taagan ama raacsanaa lixawaadisa dhacdooyinoo tunafiru canhaa dadka ka eryeysa dhacdo xunbaa dhacda waxaa khamraa keenay war haliska daayo dhacdo kalaa dhacda war haliska daayo tartiib tartiib lianna almunkara munkarka idaa usnida taxriimuhu xarimidiisa markii loo tiiriya lixaadiatin dhacdo xaadidadaasoo aqara aljamiicu dhammaan ay qireen calaa taqbiixiha xumaanteeda war muxuu waxaan waxa u sameeyey waa khamraysta balaayadan markii saas dhacdadaa la yidhaahdo kaana dalika wuxuu noqonayaa ashadda mid darnaan badan ta'iiran saamaynta fi nafsi alleela wax la xarima waata baa markaa la dhahayaa tartiib tartiib baa loo xarima yasaluunaka can alkhamri walmaysir afar aayadood baa sideeda khamrada ku timid aayad wataa yasaluunaka aayadda kalena wa min thamaraati nakhiili walacnaabi tattakhiduuna minhu sakaran warisqan xasana waxa liska isticmaali jir caqli iyo maal waa dhammaysan waa kadib waa leeyahay qul fiihimaa ismun kabiirun wa manaaficu linnaasi qolaa cabti qolana waa iska daysa markii dambaa qulyaalkafiruun leed ay ka jireen laa taqrabuu salaata wa antum sukaara waaye dadkii waa iska daayeen badankoodii dad baa maalmihii dambe cabcabadoo nin waa iyagii neefgeela madaxiis meel yaallo oo laf madaxa looga dhufto nebigu u soo dacwood cumar waa isaga yidhi allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiya ilaahu si cad khamrada warkeeda noo sii kaasaa soo degto inama alkhamru walmaysuru ilaa laga gaaray fahal antum muntahun war wax qurunkaa ma iska daynaysaan ibn cumar wuxuu yidhi intahayna yaa rab ilaahu iska dayn soo dhaaf فأول ما يبين فيها قوله تعالى في سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس فمنفعة الميسر turb nafca laga helaa atasaduq biribxi wixii qofka ka soo galay oo la sadaqaysa wey cala alfuqaraa'i kamaa kaanat caadat lcarab carabta intay khamaarka cayaaraan lacagtay ka soo qaataan bay masaakiinta siin jireen dhihi jireen waa sadaqo kan marka wax la siiyey bay manfaco u noqota wa manfacatu lkhamrina taqwiyat ljismi jirka xoojintiisa weeye laakiin hadda jirka iyadaa baabiinaysa walamaa sharibaha bacdulmuslimiin markay cabeen wakhallada fi lqiraa'ati qur-aanka isku dardareen qulyaalkaafiruun xurimat isalaatu salaadii waa laga xarima cala sakraani kan sarqaansan faqaala tacaala fi suurati nisa yaa ayuha aladiina aamanu laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun walamaa xadaa waaye markuu dhacay min shurbiha cabiddeeda ictidaa'u bacdulmuslimiina muslimiinta qaarkood inay ku xadgudbeen calaa ikhwaanihim walaalahood waa kii hadda madaxa lafta qal geel madaxiis meel yaalla waa horaa soo qal lama dhihi jira madaxa looga dhufta xurimad waa la xarimay qadciyan kama dambays ahaan biqowlihi tacaala fii suurati almaa'ida haddaa ku jedhaa suurat almaa'ida waa kuu soo socotaa yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun min camali shayطaani fاjtanibuuhu lacalakum tuflixuun inama yuriidu shayطaanu an yuqac baynakum alcadaawata wاlbagdaaءa fi اlkhamri wاlmaysiri wayasudakum can dikr اllahi wacan الsalaati fahal antum muntahuun war ma ka haraysaan waryaade war khamrada ma iska daynaysaan ka hara lama dhihin tanaa ka xoog badan fahal antum muntahuun fajtanibuuhu waaye waxaasoo dhan baa la reeba barjoojiya baa la yidhi bahasha kaasaa idiin sheegaya caqliga iyo waxaasay jirka iyo taqwiyaynaysan oo ahayn u baabi'inayso kaa yaraa haystaan waqad ajaaba almuslimiina baa aniga ii qoray laakiin muslimuuna baa ka cajo badan waqad ajaaba almuslimuuna calaa dalika arrinkaas fahal antum mintoona waryaam iska daynaysaan maxay muslimiintu kaga jawaabeen waxay kaga jawaabeen biqowlihim hadalkii ay dhaheen intahaynaa ilaah waa ka haran yaa rab falyujibi lmuslimuuna muslimiintuna ha ku jawaabeen alaana iminka kuwa maanta jooga muslimiinta khamradu ag taal yaa war ha ku jawaabeen jawaabta hore intahaynaa iyaysan halmaamin ilaahu ka harnay khamrada hala joojiyo waka ilahu naga badbaade wallahu aclam